Xilli sare u kaca dhinaca tirada ardayda gabdhaha ah ee ku biiraya goobaha waxbarasho laga dareemayo deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Hirshabelle waxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhagax dhigtay iskuul u gaara gabdhaha ku nool beledweyne iyo deegaanada ku xeeran wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabelle Saciid Hagar Camalo ayaa magaalada beledweyne waxa uu ka dhagax dhigay iskuulkan oo ay wax ku baran doonaan gabdhaha ku nool beledweyne iyo deegaanada hoostaga waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda iskuulkan iyo cidda ka taageeraysa dhismihiisa waxaan hadda joognaa goobtii aan ku dhagax dhigaynay dugsi loogu talagalay gabdhaha mashruuca g b e wuxuu naga caawiyey iskoolaad badan oo aan deegaanka hirshabelle ka dhisi doonno hadduu ilaa yidhaahdo iskoolaadkaas waxaa ka mid a saddex iskuuloo gabdhuhu leeyihiin ay saddex iskuuloo xanaanada caruurta oo ilmaha yararka oo intayna waxbarashada gaarin lagu xanaaneeyo iskuul ka mida waaye iskuulkan lixda iskuul oo hay-adda care ay muxuu ahay kontraadeeda haysato oo g b e ga hoos yimaada hay-addaas iskuulkan ay dhisi doonto lixda ah mid ka mid ah goobtii lagu dhagax dhigayaan joognaa deegaanada hirshabelle ayaa ka mid a deegaanada dhinaca waxbarashada xilligan laga dareemayo horumar ballaaran iyada oo ardayda qaar ka mida iskuullada ku yaala deegaanada maamulkanna ay ka mid noqdaan kuwa kaalmaha ugu horeeya ka gala imtixaanaadka midaysan ee ay qaado wasaaradda waxbarashada iyo daa iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya